Magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa waayadii dambe ku soo badanayay ganacsiyada sida casriga ah loo qalabeeyay, isla markaana ah mid la jaanqaadi kara ganacsiyada waddamada horumaray. Ganacsiyada laga hirgelinayo qaybo ka mid ah suuqyada magaalada ayaa ah kuwo qayb libaax leh ka qaadanaya kor u qaadista horumarinta dhaqaalaha degmada. Maacuunta ayaa qayb ka ah ganacsiyada sida weyn uga soo kordhaya magaalada, kuwaasi oo ay hirgelinayaan haween Soomaaliyeed. Sidoo kale, maacuunta ayaa ah adeegyo aad loogu baahan yahay, lagama maarmaanna u ah nolosha bulshada. Qaar ka mid ah haweenka ka hirgeliyay magaalada Doble ee goobaha ganacsi ee lagu iibiyo maacuunta noocyadeeda kala duwan ayaa ka warbixiyay ganacsigooda.
Bismillah magacayga waa Aamin Cabdulaahi Maxamed waxaan ka ganacsadaa een dukaan ayaa ii furan oon ka ganacsado maacuunta iyo waxyaalo badan oo la jiro laakiin maacuun ay ugu muhiimsan tahay een ganacsiga maacuunta adiga waa ganacsiga sida waxyaabaha kaleeto looga ganacsado kaloon waaye waa maacuun een maacuuntan dadka u baahan waxyaabaha een nolosha lagu wado ee wax lagu karsado ee sida een alaabta wax lagu karsado digsiyada waxyaabaha wax lagu cabo darmuusyada een maxaan ku irahdaa waxyaabaha qalabka guryaha la dhigto sida shamacyada daahiyada firaashyada waxyaabahaas ayaan ka ganacsadaa marka waa iska caadi sida ganacsiga dadka kaleeto ayuu een la mid yahay ganacsiyada kaleeto ayuuna la mid yahay masha Allah macaamiisha way naga adeegtaan alaabtana waa waxa maacuunta waa loo baahan yahay baahi een waa bulshada waxay u baahan yihiin bulshada waxay ku dhaqmaysay ee maxaan ku irahdaa la isticmaalayo la adeegsanayo waaye
magacayga waxaa la dhahaa nimco xasan xuseen waxaan ka mid ahay hooyooyinka ganacsatada ee gada maacuunta Waa may maalmahan socod ma laha marmarna hadda suuqu iska fiican yahay marmarna wuu iska xun yahay ma waxaa laga yaabaa bil ama laba bil inaan lagu soo gelin bilna inaad turuus un ku gadato marba suuq waa iska sii dadka macaamiisha waan soo dhaweynaa qiimo dhibisaan u samaynaa ruuxa dadka nagu xiran iyo ruuxa iska socda isku mid kama dhigno